waa tahay akhyaarta hawada aad nagala soconaysay halkaad naga dhegaysanaysaan waa shabakadda wararka cegaag dot com muddooyinkan waxaa soo baxayay in khilaaf ka taagan yahay deegaan cusub oo laga yeegleelay inta udhexaysa magaalooyinka yeyle iyo degmada ceegaag waxaana deg deegaankaasi gaaray wafdi bilaadan oo ka socda maamulka gobolka sool iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliska maamulka la magacbaxay somaliland waxayna deg deegaankaasi golshana isku arkeen coqaal iyo waxaa ka tirsan beesha yaxye cabdalle haddaba shabakada wararka cagdhatum ayaa taleefonka magaalada deegaankaasi golshana kula xiriirtay mid ka mid a xubnaha golaha cuqaasha ee beesha yaxye oo lagu magacaabo caaqil aadan cali axdar waxayna cdhadkan weydiisay waxyaabaha ay ka wada hadleen maamulka somaliland iyo khilaafa ka taagan deegaankaasi golshano
bismi illaahi araxmaan araxiim marka hore waxaan salaameynaa saxaafadda bacda saxaafadaan salaameynaa aan ku salaameynaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka xigta annaga waxaan joognaa gol janno baan kala hadlaya waana nabad qabnaa magaalada iyo shacabkeeda aad bay u fiican wax dhibaato ka jiraan ma jiraan sidaa ma garata aadan waxaa soo baxayay muddooyinkan in khilaaf uu ka taagan yahay deegaankaas beesha yaxye cabdalle ay gol janno ay ay ka bilowday idinka khilaafkaas oo muddooyinkan aada loo hadalaya maxaa maxaa sababay khilaafkaas in deegaankaasi cusub u ka bilowmo
ya walaalay waxaa dhibaatada deegaankaa ka jira madaxba yaraatee ma jiraan waa kutirkutay iyo war dhabku samaysa oo abeen abuura weeye qoladaas maamulka somalilan way noo timi iyagana waxaa loo geeyey oo soo kiciyey been baa loo geeyey oo beentaas oo ah in laba beelood ka hor fadhido meeshii deegaanka la isku haystay baa loo geeyey sidaa sababteed bay noogu yimaadeen marka hore yeelay kusoo hore yeelay soo wareysteen waxay ogaadeen waxa aynaan waxba ka jirin dibadna annaga noo soo gudbeena way noo yimaadeen waanu wada fadhiisanay waanu wada hadalnay magaaladii baan kusoo dhaweynay ide way arkeen inaan dhibaata meesha ka jirin oo dagaalka la sheegayo iyo laba bilood meesha isku haystaa midna uusan jirin way ogaadeen si wanaagsanna waanu wada hadalnay waxaanu ku wada hadalnayna si wanaagsan bay noogu dhamaadeen ma garata hadde marka laga soo kaco maamulka gobolka sool wararka cee dadka mahelasa waxay sheegayaan in beesha kasoo jeeda dhinaca yeyle ay yidhaahdeen deegaan cusub lama samayn karo inta udhexaysa ceegaag iyo yeyle oo waxay ku sababay arrintaas sabab uga dhigayeen deegaanka way isku dhowdhow kadibna way in dacweeyeen eedeyntaasi guddoom miyayna jirin caaqil oo saasi timi in madaxda gobolka guddoomiyuhu halka ay yimaadaan arrimahaas iyo cabashooyinkaas miyayna jirin xisidaasi waxba kama jiraan qolada aanu dariskana walaalahayaa wax dhibaatooda dhex yaallaa ma jiraan wax wada hadal oo aynaa garan hawshaa ku saabsan ma jiraan waxaana nagu soo dhaweeyeen aad iyo aad bay noogu soo dhaweeyeen shaksiyahaas adigu sharwadayaal oo aan xil ka saarin baa hawshaas ka dambeeya beesha caali baan nagu wada naallaa marxadaan ka wada shaanaa yeelaan isugu tagnaa koljanay noogu yimaadaan wax dhibaato beesha dhexdeeda ka jiraan ma jiraan haddee soo adigan caaqil adigu ku dhiftay carabka inaad leedahayba qaar baa waxaan ka dambeeyay kuwaas miyaanan iyaguna xisada ka dambeyn oo arrimahaasi ka cabanhaynin hade waa shaksiyaad weeye meel kasta dhibku iska jiraan iyaw dad badan oo wanaagsan baa meel walba jooga dad yaro sharwadayaal oo aan xil ka sahayn oo dhibaato qabo qasbadeelaa jira marka waa saddex laba saddex nin weeyaan annaga waan ognaa waxaad oo lawada ogyahay muxuaha jiro weeye lawada ogyahay dad mada wada ogtahay feer suradan ogya wey haddaan su-aal kale ku weydiiyo oo dad badan isweydiinayaan waxay tahay maxaa keenay in beesha yaxye cabdulla lagu ogaa dhinaca hawdka ay mar kaliya usoo roqaansadaan dhinaca nugaasha deegaanka gobolka sool iyo dhinaca gamaha maxaa isu kalifaa arrimahaasi
walaal wax dhibaataya horta ma jiraan beesha yaxye wax dhibaato ay deegaanka u samaysatay ma jiraan si aad ka warayso gobolada sool iyo sanaag iyo cayn shacabka degan ku dhaqan dhul badan oo gobolada iyo degmooyinkana waa degan yihin dhul badan oo tuulooyinkana way kala leeyihiin tuulooyinkana taasunbay kuwaasunbay kawita kamid tahay magarat hadde haddaan su-aal kale kuweydiiyo oo shabakada wararka dadka ay kuweydiinayso waxa ay tahay waxaa jira deegaan kale udhexeeya hurufadhi iyo sodal joogtay deegaankaasi oo isla beesha qaarkood ay calaamadeen de deegaan cusubna halkaa laga bilaabay idina halkaasaad ka bilowdeen goljono deegaan kale waa isla beeshii maxaa keenay khilaafka intaa leeg aad laba magaalo u kala samaysanaysaan maxaad hal magaalo keli u samaysan weydeen
waa sax su-aashaas wey inaad su-aashana raalli baan ku hay waxa weeye markii aanu taladan mindo badan harambaynaynay in deegaan aanu samaysano in badan garaadka iyo cuqaashi iyo waxgarabka isu yimaadeen waxaa la doortay in goljanna la dego marka dad iyadoo khilaaf reer qoys oo khilaaf hadin bay kaga leeyahay xoogay khilaafkii markii hore waxaa muxuaha yar muxaarada yaa jiray oo laisku qabtay deegaanki waxaa laisku qabtay marka halkaasay godka qodeen dekada iyaga laftooda degaan wan maysan dekoday qodeen insha allah waa ugu taxabsirnaa inaan keenno godkana haddii alla ka dhigo sidaa ugu dhaqsaha badan leh haddii alla ka dhigo caaqil aadan alle xadar adigu waxaad ka mid tahay xubnaha awqaasha ee beesha yaxaye cabdalle n n qoladan kale ee ka samaysa deegaanka ee inta udhexaysa hurfaldhi iyo deegaanka qurdhugud iyo gamaha iyana waxay idinku aadanayaan idinku aad wadaan n beesha burburinteeda iyo deegaan cusban aad samaysataan oo xaggan aad usoo guurtaan bay idinka kar laayihiin maxaad hal dhinac maadaama beeshii yaxye cabdalle ay magaalo keliya samaysanayso maxaad magaalo keliya udhisi weydeen oo aad meel iskugu tigeen maxaa keentay falaaqaa caaqil arrimaha mar kale m- n- idinku dhexdiina ma ka wada hasheen ama gudaha haateen ama dibada haateen sidaad meel iskugu cagaduwan lahaydeen hal magaalo samaysan lahaydeen
walaal hawshaasi way socotaa wada hadal baanu wadnaa odayaasha iyo cuqaasha iyo waxgaradkii marka laga reebo garaadka hawshaa waanu ku dhex jirnaa waanu hal ballan iyo muxuaha waktina waanu leenahay horena waanu ga wada fartama uga wada hadalnay iminkaan si khayr lay ku dhamaanta insha allah si aanu beesha ugeyno haddii alla ka dhigo golka laysugu wada geyno wax dhibaato oo shacabka sool iyo sanaag iyo cayn una dhex yaalana ma jiraan beesha kale qorlugud iyo aabkaas reer xuddaasna nabadgelyada waynu ka wada hadalnay inaan nabadgelyada xoojino ka wada shaqaynaanu ku ballanay heshiiska iyaguna sidaa weeye qolada qolada somalilan lafteedu inaanu ka wada hadalnay qodobaada dhammaantood waa ku heshinay ma garan
caaqil aadan alle xadaro shabakada wararka ee cagdadkan waxay ka weydiinaysaa in dad badan oo kasoo jeeda gobolada soo harsanaaga cayn ama ha ku sugnaadeen dibadda ama gudaha ku sugnaadeen ayaa waxay isweydiinayaan n beesha yaxye cabdalle somaliland bay n u wareegaysaayo maadaama ay dhinaca sii aadayba oo gobolkii xataa idin yimid dhinaca somaliland n mas-uuliyiin ka socota arrimaha maxaad idin inta le kaga jawaabaysaa maadaama somaliland idinku xamalaya inaad u wareegtaanbo deegaan ahaan ama dhul ahaanba ama hantidiina xagga aad u wareejinaysaan
su-aashaas waa su-aal wanaagsan weeye walaalaadu somaliland hadda waa ogtahay waxaa jirta laascaanood deegaamadan aanu degnay iyo ceegaag iyo yeelamidna ma joogto shacabka somaliland de shacabkaanu walaalaanahay oo aanu derisnahay weeye hawshaasna hawl jirtaba maaha haddii alla ka dhigo wax jira maaha waa kutirikuteen wax laisla dhex marayo haddaanu dee somaliland gelaynana xor baan unahay haddaanu puntland table baan ahaana taa anagaa xor ah taasu waxaa isla dhex marayaan dadku de wax muhiima maaha ma garan ugu dambayntii haddaan su-aal kale ku weydiiyo adoo iga raaliya dhismahan aad ka wadaan haddaan dib ugu noqono gol janno beesha hee cabdillaan gudaha haatee ama dibada haatee arrintan ma ka midaysan tahay inaad deegaankaas maystaan
ha waa laga midaysan yahay ilaa dibad ilaa gudo ilaa garaad ilaa cuqaar ilaa beeshor waa ka midaysan tahay hawsha marka hore salaam baan ugudbinayaa samanka islaamkaan ugudbinayaa marka labaad taasaan ujeedinaya waxa weeye inay golkana dhisaan haddii alla ka dhigo isuguna yimaadeen xoogana saaraan sida waxbarashada tacliinta caafimaadka horumarinta bulshada si aanu dhammaantood uga shaqayn lahaayeen kuwa dibadda jooga kuwa gudaha jooga hay-adahana ula kaashan la kaashan lahaayeen sidaasaan ku boorinaya walaale caaqil aadan caaqil aadan cali xadar oo ka mid ah xubnaha golaha cuqaasha ee beesha yaxye cabdalle oo khadka taleefonka ugu warramaya shabakada wararka ceeb dadkum isagoo ku sugan deegaanka cusub ee galjano ee beesha yaxye cabdalle dhawaana ay ka aasaasay inta udhexaysa degmada ceegaag iyo tuulada yeyle aad dhamaystay caaqil
waad mahadsantaha walaaladaa mudan